duqii magaalada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan ayaa xilkii iska casilay kadib markii qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni shaqada looga joojiyey islamarkaana la amray hantidhowrka guud ee puntland inay baaritaan ku sameeyaan dhaqaalaha dowladda hoose sida loo maamulay faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso iscasilaada duqii hore ee degmada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan ayaa timid kadib markii madaxweynaha puntland uu shaqo joojin ku sameeyey sagaalkii bishan maaj waxaana uu shirkiisan jaraa-id ku sheegay inuu iska casilay xilkii duqa degmada boosaaso iyo xubinnimadii golaha deegaanka boosaaso haddaba waxaan rabaa inaan halkan kusoo gudbiyo inaan iska casilay gebi ahaan jagooyinkii kala duwanaa oo aan ka hayay magaalada boosaaso waxaan iska casilay inaan horey aan ahaa guddoomiyihii golaha deegaanka ee degmada boosaaso sidoo kaleet waxaan iska casilay xilkii duqa degmada boosaaso aan u hayay shacabka reer boosaaso sidoo kaleet waxaan iska casilay xubinnimadii aan ka ahaa golaha deegaanka degmada boosaaso cabdisalaam bashiir ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo go-aanka madaxweynuhu uu kaga joojiyey shaqada islamarkaasna uu ku qanacsan yahay baaris kasta oo ka soo baxda hanti dhowrka guud ee puntland ee uu madaxweynuhu amray inuu baaritaan ku sameeyo dhaqaalaha dowladda hoose ee boosaaso iyo sida uu u maamulay guddoomiyuhu waxaan soo dhoweynayaa hantidhowrka loo idmaday inay baaritaan ku sameeyaan magaalada boosaaso maamulka iyo qaybta maamulka iyo maaliyadda anigoo halkaan raba inaan ku caddeeyo in hantidhowrka dowladda puntland ay noo yimaadeen bishii koowaad kowdeedii labada kun iyo labaatan iyo kowda shaqadana ay ka baxeen sida halkan waraaqaha ku cad labaatan iyo shantii bishii labaad labada kun iyo labaatan iyo kooda haddaba amarka madaxweynaha waa in mar labaad dib loogu celiye ahna iyadana waa soo dhoweynayaa waana ku qanacsanahay inay mar labaad baaraan waxaan sidoo kaleeto aqbalayaa natiijo walba oo halkaa ka soo baxda aan iyadana ku kalsoonahay
cabdisalaan bashiir cabdisalaan duqii hore ee degmada boosaaso waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay maamuladii puntland soo maray waxaana uu xilka duqa magaalada boosaaso hayay muddo saddex sano ka badan lamana oga sababta dhalisay in shaqada laga joojiyo faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso